marka saxdu waxay tahay afar boqol iyo toddoba iyo afar boqol iyo sideed saasaa sax lixdu wax jira maaha nusqada nusqooyinkaasaa saxan wa qaala tirmidiyu wuxuu yidhi xadiidun xasanun saxiix walcamalu camalkuna calaa haadaa xadiidkan korkiisuu ku sugnaaday cinda ahli lcilm wariwaayatu haaniyatu riwaayadda labayda lilbukhaariyi ayay u sugnaatay xadiiska aan akrinoo dheera ayaa riwaayadaha ku jiray oo waxaa ku wa fii riwaayatin naqadnahu uma qasalnahu ayaa ku jirtay marka riwaayadda koobaad waa xadiiska asalkiisa riwaayadda labaad saas uu leeyay wariwaayatu haaniyatu lilbukhaariyi iyo wanasa-i u sugnaatay marka siyaadooyin oo badanoo toddobaha ku jiray siyaadooyinkiiu meele u kala celina adiga dib u fiiri toddoba siyaadaa ku jirtay xadiiska toddoba siyaado markaasuu yidhi wa siyaadatuulula siyaadada ugu horayda limuslim inay u sugnaatay wa haaniyatu siyaadada labaadna lahu muslimay u sugnaatay iyo walbukhaariyi iyo wa abi daawuudda iyo wanasaa'iyi wa haaliatu siyaadada saddexayda linasaa-iyay u sugnaatay walishaykaynina waxaa u sugnaaday bukhaari iyo muslim macnaaha siyaadadaas wax la macnaa waraabicatu siyaadada afrayda lilbukhaariyi ay u sugnaatay iyo wa abi daawuuda waalkhaamisatu siyaadada shanayda lahu abi daawuud ay u sugnaatay iyo walimuslimiin iyo wanasaa'iyi iyo wabni maajah iyo waaxmada wasaadisatu siyaadada oo lixayda lishaykayni bukhaariya muslim ay u sugnaatay iyo waaxmada wasaabicatu siyaadada toddobaydaa lilbukhaariyi u sugnaatay iyo wa abi daawuuda iyo wanasaa'iyi iyo waaxmada walakhiratu marka waa sideed siyaado wey walakhiratu midda ugu dambaydaa lijamiicihim dhammaan intaan soo sheegnay u sugnaatay caashira an yugsala waa in la mayro caashirantu macnaha arrimo wuxuu yidhi arrimo waa in la ilaaliyo marka la maydhaa arrimo sagaalu isku xujiye marka or tii tobnaatan wey caashira arrinta tobnaad oo la ilaalina an yugsala waa in lagu dhaqo bikhirqatin calal ow naxwiha wax la mid a qofka markuu meydka maydhaa gacantiisoo bannaan waa inuusan saarin ee gacanta waa inuu galoofya gashado amase mare loogu duubo labada calaacalood waa in loogu duubo taxta saatirin shay asturayo hoostiisna waa in lagu mayro lijismi jirkiisa qol ama teendho meel oo saqaf hoostiisa waa in lagu mayro taxta saatirinta marka wax kaloo ini dhiga taxta saatirin laba macnay aqbali kartaa inay uu ula jeedo saanqaaf hoostiisa sida culammada xanaabilada oo kale ay yidhaahdaan shaaficiyada lafkooda waa sheegaan taas meel dhismaa qol ama teendho sida feecan waxaa la rabaa dadka mayraa dadaan ahayn inaysan arag waxaa kaba dhici kartaa macnihii shaaficiyadu sheegi jireen ula jeedo shaaficiyadu waxay yidhahdeen meydka marka la mayraa horta cawradu waa waajib in la asturo oo ah xudunta iyo labada jirib inta udhaxayda inta kale laftirkeeda waxaa sunnaha yidhahdaan in qamiis loo gersho qofka la mayra qamiis oo jiricsanoo biyuhu ka gudbayaan oo marka asagoo dhammaan qamiis ugu jiro qamiiskuna waa qamiis weyn oo la rogrogi karo meydki waasac aa lagu mayraa saasaa sunnaha yidhaahda haddii qamiis la waayana ama uu cidhiiri noqdana waa in maro weyn gab lagu siiyaa oo marada hoosteeda laga mayraa saasaa sunnaha wej waa jira sida xanaabilada qaba imaam nawowina sharxi muhadabka waa ku sheegaa in xudunta iyo labada jilib inta u dhaxayda bis la asturo inta kale ayadoo muuqata la mayro sidaasaana u fudud dadka mayraya waana sidaa ay qabaan a'imada imaamu axmed imaamu maalik abu xaniifa waa siday qabaan waana wej shaaficiyada culimmada agarkoodu saasay mareen waana sida xadiiska ku cad waa arki doonaa nabi maxamed sala allahu calay wasalam markuu joogay meydka marka la mayraa dharka waa laga dhartiri jira waa laga siibi jira marka waa in sidaas la yeelo marka saatirkan inuu ula jeedo sidii shaaficiyadoo kale mare inta la saaro oo meydka dhan lagu daboolo hoosa laga mayro iyadoon loo jeedin iyo inuu ula jeedo saatirkii ahaa saanqaaf hoostiisa lagu mayro labada waa dhici karta dee sharaxna kitaabka ma uusan saarin oo ma garanayo wuxuu ula jeedo laakiin sida culummada jumhuurtoodu aqabaan waxay tahay meydka marka la mayraa xudunta iyo labada jiliba mare laga saaraa inta kaloo bannaana la mayra shaaficiyadu ma qabaan waa waajib in maro weyn la saaro ee qowlkooda ay u badan yihiin waxay leeyihiin waa sunno in maro weyn la saaro ee isagoon muuqan hoos laga mayro waa sunno ay yidhahen ma dhihin waa waajib laakiin culummada jamaahiirtu waxay leeyiin maya haddii meydkii mara saaran tahay oon loo jeedin nadaafadiisii iyo mayristiisi xaa loo shallayna ma meydaan loo jeedina loo shallay karaa ma meydaan loo jeedina tintiisa la furfuri karaa ma meydaan loo jeedina tintiisa la dabi karaa ma meydaan loo jeedina kilkilaha laga xiiri karaa ilaa haddii kilkilihii tima ku yaalleen waa in laga xiiraa la yidhi ciddiyii hadday ku baxeen waa in laga jaro shaarubada hadday dhaadheer yihiin waa in laga jaro marka taasoo dhan ma suurtaabayda haddii la yidhaha meydkii mara saaran marka sidaas sawaabka waxay tahay ama raajaxa xudunta iyo labada jilib waa cawra intaas lama banayn karo waa la daboola inta kale iyadoo muuqata dadka dhaqaya hadduu nin yahayna waa rag hadday dumar yihiinna waa dumar cid kalena looma ogola inay soo istaagaan meesha dadka mayridda looga maarmin qofka mayraya dadka u kaalmayna bisa imaan kara meel asturan in laga dhigaana waa sii fiican khalaas qofkiiyo marka la tamakuli karo la makansan karo ayaa la mayra oo loo jeedo sidaas weeye caashiran an yuqsala waa in lagu mayro bikhirqatin calal qofku mara uu gacanta ku xirto aw naxwiha ama wax lamida sida galoofyadii oo kale taxta saatirin shay asturaya hoostiis lijismi jirkiisa bacda tajriidihi marka laga dhartiro laga siibo ka gadaal min hiyaabi dharkiisa kullihaa dhammaantood dharkiisoo dhan marka hore waa in laga siibo waa in laga siibo bacda tajriidihi marka laga siibo oo laga qaawiyo ka gadaal min hiyaabihi dharkiisa kullihaa dhammaantood laakiin xudunta iyo labada jirib waa la qarina fa inahu shaaniye kadaalika sidaasuu kaana alcamalu camalku ahaa calaa cahdi nebiyi waqtigii nabiga sala allahu calayh wasalam fa inahu shaaniye kadaalika sidaasuu kaana alcamalu camalku ahaa calaa cahdi nebiyi waqtigii nabiga sala allahu calayh wasalam kamaa yufiidu siduu faa'iideynayo xadiidu caaisha xadiidka caaisha radia allahu canha waana kan xadiidka caaisha waxay tihi caaisha lamaa araaduu saxaabadu markay dooneen qasla nebiyi nabiga in la mayro nabiga ilaahay oofsaday oo ay dooneen nabiga in la mayro sala allahu calayh wasalam qaaluu waxay yidhaahdeen wallaahi allan ku dhaaranayo maa nadrii ma garanayno ma ogin an nujariddu ma qaawinaynaa rasuulalahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam min hiyaabihi dharkiisa ma ka qaawinaynaa kamaa nujariddu sidaan u qaawinno mowtaanaa dadka naga dhintay an naqsiluhu mase waa mayraynaa walxaal calayhi nabiga korkiisa hiyaabu dharkiisa ugu jiro waxaan samayno ma garanaynayo nabiga ma sida dadka naga dhintay aan yeeli jirnay aan dharka ka siibayna markaasaan mayrayna mase maradiisa ugu jirtaan biyaha korka uga shushubayna marka taas maxay ku tusaydaa nabi maxamed markuu joogay saxaabadu qofka dhinta dharka way ka siibi jireen markaasay mayri jireen marka laakiin xudunta iyo labada jirib intaas waa la daboola waa la daboola falama اkhtalafuu markay isku khilaafeen oo qaar yidhahdeen maya nabiga dharka laga siibi maa qaar yidhahdeen hadde maytadii muslimiinto kale sidii loo mayraayey miyaan loo mayray oo warkaasu yimid aa kulligood hurda qabatay dhammaan hurdaa timid markaasaa la wada daatay falama khtalafuu markay isku khilaafeen alqallaahu allah ku soo tuuray calayhim korkooda annawma hurdu hurda alla ku soo wada riday xataa maa minhum ka mid maahan rajulun hal nin ilaa wadaqnuhu laftiisii garka fii sadri xabadkiisii saaranta mid walbaaba uu leey garkiisiiyo xabadka saar waa hurdo waa la fafadhiyaahad ama waa la taaganya mid walba meeshiisii uu ku hurdo maa dhinacin loo seexday jiif ma yaallo nabigiiyo bannaanka yaalla oon la aasin ee waa meel ilaahay xugun ka wado markay wada hurdeen uma kallamahum waxaa la hadlay mukallimun mid la hadlaya min naaxiyati lbeyti guriga dhinaciisuu kala hadlay midkaasoo laa yadruuna aysan ogayn man huwa yuu yahay midaysan garanayn cid uu yahay wuxuu ku yidhi aniqsiluu annabiya sala allahu calayh wasalam aniqsilu nebiya war nabiga mayra sala allahu calayh wasalam walxaal calayhi korkiisa fiyaabuu dharkiisa ay gu jiro walxaal calayhi korkiisa fiyaabuu dharkiisa uu saaran yahay nabiga dadka waa ka duwan yahaye asagoo dharkiisa ugu jira mayra aa la yidhi ilaa wixii laysku hay waxay ahayd ma sida dadka yaga aan u mayranno waktigii nabigu noolaayo saxaabadu ay joogeen sidaan dadka u mayrna miyaan nabiga ka dhigna oo dharkan ka siibnaa mase nabiga dharkiisaan kugu mayrna waa ka duwan yaha dadka marka waxaa la yidhi nabiga ka leexda isaga waa ka duwan yaha dadka dharkiisoo ugu jira ku shuba biyaha saasaa lagu yidhi faqaamuu waa u istaageen ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam marka shaaficiyadu sidaa nabiga loo mayraa dadka loo mayraa heli sidaana loo mayra qofka maradii qamiiskii ugu jira qamiiska inta loo gelsho qamiiskaasaa lagu mayra qamiiskaasaa lagu mayra haddii qamiis waasac wey laakiin xadiiska waa ku caddahay dadka sidii loo mayraayo inaysan saatan ahayn ee arrin nabiga u gaara arrintaanu ay tahay saxaabaduna midda isweydiiyeen ma sidaan u mayranno dadka dhintayaan u mayrna mase nabiga waa ka duunaa wey wax laisku hay kadibna waxaa soo baxday ka duwa oo dharkiisoo ugu jira mayra asaga arrin nabiga u gaarahay marka tanu aheed mid nabiga u gaaray wasaqda iyo nadaafa darada dadka kale looga baqayan asaga looga baqi mayo biyihiyaa lagu shushubaa khalaas waa u dhanta asaga laakiin dadkii kale wax badan in la nadiifiyay rabaan xataa tinta cawrada hareeryada ku taaladay dheerta waa laga waa laga xiiraa kilkilihii waa laga xiira shaarubadii waa laga jara garka hadda waa xaaraan in la jara hadduu niya waa xaaraan gar in la jaraa ma la taabanayo marka cidiyihiyaa laga jara marka qof dharkiis ugu jiro shaqadaas lagama qaban karo marka sidaasaa lagula hadlay faqaamuu waa u istaageen ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam faqasaluuhu waa mayreen walxaal calayhi nabiga qamiisuu qamiiskiisii ugu jiro isagoo qamiiskiisii ku dhex jiray mayreen yasubuuna xaalay ku shubayaan almaaca biyaha fowqa alqamiisi qamiiska korkiisa wayatlukuunahu xaalay marmarinayaan bilqamiisi qamiiska laftiisay marmarinayaan marka da biyaha kor uga shubaan ay qamiiska gacanta la marinayaan jirka qamiiskay kor saarayaan gacanta markaasay jirka ku marmarinayaan jirka marmarinayaan duuna aydiihim gacmahooda nabiga taabsiimayaan duuna aydiihim gacmahooda ka sug gacanta marsi taabsiimayaane qamiiska korkiisay ku maynayaan biyaha lagu shubaa markaasaa qamiiska korkiisa gacanta la marmarina oo jirka lagu marina wa kaanat caaishatu waxay ahayd radia allaahu canhaa taquulu mid tidhaahda law istaqbaltu min amri mastadbartu law istaqbaltu haddaan soo qaabili lahaa oo arrin hadda ii dhiman hadday ahaa laheed min amrii arrinkayga xaggiisa mastadbartu wixii aan soo dhaafay hadda nabigii waa la mayro waa la aas laakiin arrintaas hadday hadda ii dhimanaa laheed oo ay ahaa laheed arrin aan weli la gaarin maa qasalahu nabiga ma mayreen ilaa nisaahu dumarkiisa maahan fursaddaas waana dhaaftay leeda waa ka murugsanta aad aan uga murugsanahay leeda waxay leedaa arrintaas fursad hadda dhiman hadday ahaa laheed oon lasoo dhaafin nabiga xaasaskiisa bisa mayrayaan dhihi lahay ee ka fadhiista intiina kale taasna waxay kutusaydaa nin walba xaaskiisa waa mayri kartaa ninkuna xaaskiisa waa mayri karaa ninku inuu xaaskiisa mayri karana noo soo socota iyadan akhrajahu xadiiska waxaa soo saaray abu daawuudda juska labaad lixdan safxada ah wabnu jaaruud fi lmuntaqa safxada laba boqol konton iyo toddobo xaakim juska saddexaad konton iyo sagaal ilaa laga gaaro lixdan wa saxaxahu xaakim wuuna saxiix yeelay calaa shardi muslim walbayhaqiyuna waa soo saaray juska saddexaad saddex boqol siddeetan iyo toddobo abu daawuud dayaalisi wa dayaalisuna waa soo saaray raqamka kun shan boqol iyo soddon wa axmedna waa soo saaray juska lixaad safxada laba boqol lixdan iyo toddoba bisanadin saxiix inuu ku soo saaray warawa bnu maaja ibnu maajana wuxuu ku wariyey juska koowaad afar boqol afartan iyo lix wa minhu waxaa ka mid a xadiidkaas qowlu caaisha fii aakhirihi xadiidka aakhirkiisa hadalka caaisho ay tidhi law istaqbaltu min amri ma stadbartu maa qasalahu ilaa nisaa'uhu wa rawaahu waxaa wariyey ibnu xibaan fii saxiixihi raqamka laba kun boqol konton iyo lix xaadii cashar arrinta kaleeto oo la rabo in la ilaaliyo marka meyd la mayrayo arrinta koob iyo tobnaad oo la rabo meyd marka la mayraa in la ilaaliyo wa yustafnaa waxaa laga soo reebaa mimaa kii dukira lagu sheegay fii raabican raabican fiiri wixii lagu sheegay raabican maxaa lagu sheegay waxaa lagu sheegay meydka tirada la mayrayo midda ugu dambayda wax carfaya in lagu daro kaafuurana u fiican saasaa lagu soo sheegay raabican arrintaas markaa meydka qaar ka midaa laga soo reeba waa qofka xaajiga hadduu dhinto isagoo xaaji ah ama muctamir ah qofkii xaj uu u xidhan yahoo dhinta ama cumro ay u xidhan tahay oo dhinta waa laga reeba isaga marka la mayrayo wax carfaya biyihiisa lagu dari maa maxaa yeele xaajiga markuu nool yahay waa ka xaaraan wax carfaya inuu marsado qofka oo muctamirka waa ka xaaraan qofka xaj iyo cumro xirta waa ka xaaraan wax carfaya inuu ismariyo markuu nool yahay maadaama isagoo muxrima uu dhintay aakhiro isagoo muxrimaa lasoo bixina marka waa wixii markuu noolaa ka xaaraanaha waa laga ilaalina waa laga ilaalina oo wax carfaya asaga biyaha lagu mayrayo haddii qof muxrima uu yahay maydka aad mayraydo waa ka ilaaline waad ka ilaaline wixii awalba xaaraanta ka ahaa oo ah wax carfaya xataa madaxiisa waa ka xaaraan qofka muxrimka oo ninka madaxiisa inuu daboola waa ka xaaraan hadduu dhintana madaxiisa la karfanima madaxiisa xataa la daboolima sidiisii xaajinimadiisiia loo dayna alxaadi cashar wa yustafnaa waxaa laga soo reebaa mimaakii dukira lagu sheegay fii raabican almuxrimu fa innahu muxrimka laa yajuusu ma bannaana tadyiibu in la carfiyo liqowli nebiga qowlkiisa u daliila fi lxadiidi uu ku yidhi alladii xadiidkii sabaqat ilishaaratu ilayh alladii xadiidkii sabaqat ay soo hormartay al-ishaaratu ilayhi ishaaro la ishaaro qariiban mar dhow oo nabigu uu yidhi sal اllahu calayh wasalam laa tuxaniduuhu xanuud ha marinina xanuudku waa wax laysku carfiyo wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa walaa tudayibuuhu diib ha marinina fa innahu meydkan yubcasu waa la soo bixinaa yowma alqiyaamati mulabiyan xaal uu yahay midkii talbiyeysana sidii uu ku dhintayaa lagu soo bixinaa isagoo labayk allahuma labayg le akhrajahu xadiidka ashaykhaan bukhaariya muslimaa soo saareen waqayruhumaa waa soo saareen kamaa taqadama sidii soo hormaray safxada noogu soo hormaray toban iyo labo iyo toban iyo saddex labaatan iyo ko iyo labaatan iyo laba mindhiga ha waa hadda mar dhoweed waa midaan idiin sheegayay dabcaddii hora shiiku u celinayo waa toban iyo laba toban iyo saddex annagana waxay noo tahay labaatan iyo kow ilaa labaatan iyo labo haddeen isla dersigeena inaan kusoo sheegay waxaa iskhilaafsan dabcadda uu shiiqu wax u celinayo iyo dabcaddaydaan wa iskhilaafsanta taasaa iskhilaafsan ahaani cashar arrinta labi iyo tobnayda arrinta labiyo tobnayda oo la rabo in la ilaaliyo meydka marka la mayrayo wa yustafnaa waxaa la soo reebaya ayadda noqoshee mimaa kii werada ku soo arooray fii taasican taasican bal fiiri maxaa ku soo arooray waxaa ku soo arooray wixii rag ah in rag mayraan wixii dumarana dumar mayraan aa ku soo arooray marka maxaa laga soo reebayaa wa yustafnaa waxaa laga soo reebayaa ayadda noqoshee mimaa kii werada ku soo arooray fii taasican azawjaani labada isqabaan labada isqabaan waa ismayri karaan iyagu fainahu shaniga yajuusu waxaa u bannaan likulli mid kastoo minumaa labadooda ka mid ah an yatawallaa inuu tawalliyo qabto asagu hasla alaakhari kan kale mayridiisa mid walbaa midka kale inuu mayro ayuu xaq u leeyahy id cilladu waxay tahay laa dli laa daliila daliil id cilladu waxay tahay laa daliila wax deliil ah deliilkaasoo yamnacu diidaya minhu xukunkaas mawjuud ma ahan wax deliiloo diidayaa ma jiro laakiin deliil ogolaanaya waa la hayaa id cilladu waxay tahay laa daliila wax deliil ah deliilkaasoo yamnacu mid diidaya ahaaday minhu inay ismayraan mawjuudun ma ahan ma jiro wax daliiloo diidaya wal-aslu daliilka laakiin ogolaana wal-aslu asalku aljawaasu waa bannaanaasho wiil horta wal-aslu asalka aljawaasu waa inay bannaan tahay inay ismayraan labada isqabaan walaa siyama waxaanba ku sii jirin walxaal huwa xudunka mu-ayadu mid lagu xoojiyey uu yahay bixadiiayni laba xadiid laba xadiisaaba cadcaddaynaeda oo xukunkan xoojinayda asalkuna waa bannaanaasho laba xadiidna waa xoojinaydaa waxay caddaynaydaa labada isqabaan haddii mid dhinto kan kale inuu mayri karo alawal xadiidka koobaad can caaisha ayaa laga wariyey radi allahu canha qaalad caaisha waxay tidhi law kuntu haddaan law kuntu haddaan ahaa lahaa istaqbaltu mid soo qaabilayda min amri arrinkayga xaggiisa mastadbartu wixii aan soo dhaafay maa qasala nabiya nabiga ma mayreen sala allahu calayh wasalam hayru nisaa'ihi dumarkiisa maahane wax kale ma mayreen nabiga arrintiina dhaaftay hadday ahaaleed arrin maanta dhiman nabiga cid aan ahayn dumarkiisu ma mayreen qaala albayhaqiyu wuxuu yidhi fatalahafad waxay la tiraanyootay calaa daalika arrinkaas inuu dhaafay fatalahafad way tiraan ay ta'asab way tiiraanyootay oo way ka murugtay calaa daalika cid aan xaasaskiisii ahayn inay mayreen walaa yutalahafu mana laga tiiranyoodo ilaa calaa maa yajuusu wax bannaan oo ku seegay maahan shay bannaanaa oo ku seegay ala dhihi karaa alla arrintaas waa iseeg ee shay aan kuu bannaanayn lagama tiiranyoodo hadduu ku seego alxamdulilah yaa leedahay qultu waxaan leeyahay yuu yidhi albaani qultu waxaan leeyahay yuu yidhi albaani waljawaasu inuu bannaan yahay labada isqabaan inay ismayraan huwa qowlulimaami waa imaamkii qowlkiisa axmedda ah kamaa rawaahu sida uu ka wariyey abu daawuud fii masaa'ilihi uga wariyey safxada boqol afartan iyo sagaal akhraja waxaa soo saaray ibnu maaja xadiidka law kuntu mastalaw kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu wa rawaahu abu daawuudna waa wariyey waqayruhuna waa wariyey fii aakhiri xadiidihaa caa-isho xadiidkeeda aakhirkiisa xadiidkii almutaqadimi hormaray qariiban mar dhow fii qasli nebiyi nabiga mayridiisa ku hormaray xadiidkii nabiga mayridiisa ka hadlayan soo marnayna abu daawuud iyo qayrkiisba xadiidkan caaisho waa ku wariyeen iyadoo intaasu la socoto ah inay tira arrinkaas hadduu arrin hadda kadib noo dhiman uu ahaa lahaa nabiga xaasaskiisa unbaa mayri lahaa ahaani xadiidka labeeya marwiyun canha caaisha laga wariyay ayda noqoshee qaalad caaisha waxay tidhi rajaca ilaya rasuululahi rasuulka allah ii soo laabtay sala allahu calayhi wasalam min janaasatin janaase xaggeedu iiga soo laabtay bilbaqiic baqiic meesha laydhaha xaalay janaasadu ku sugneed baqiic oo ah qabuuraha magaalada madiine ay wax ku aastaan uu intay janaaso ku soo aasaya nabigu igu soo laabtay tihi caaisha walxaaluu soo laabtay ana aniga ajiddu aan dareemayo sudaacan madax xanuun fii raasi madaxayga aan ka dareemayo ama madax i xanuunayu ii yimi wa aquulu waxaana dhahayey waa ra'saa alla madaxaay anla alla madaxay xanuun ah anoo lahu ii yimi fa qaala nabi wuxuu yidhi bal ana waa ra'saa anigana madax aniga lafteyga madax waa xanuuna uu yimi maa daraki markaasaa nabigu yidhi dhib kuguma ahan hadda haddaad dhimato xataa anoo nool fursadaad hele dhib ma leh maa daraki arrinkaasu ku dhibi maa low midtii haddaad dhima laheed qablii hortay faqasaltuki anaa ku mayri lahaa wakafantuki anaanku karfani lahaa uma sallaytu calayki waa kugu tuka lahaa wadafantuki waa ku aasi lahaa uma sallaytu calayki waa kugu tuka lahaa wadafantuki waana ku aasi lahaa xadiiskaas waxaa ku jira nabigu yidhi anaa ku mayli lahaa marka ninku inuu xaaskiisa mayri karay kutusayda akhrajahu axmedu axmed imaamu axmed ayaa musnadkiisa xadiiskaas ku soo saaray juska lixaad laba boqol labaatan iyo sideed daaramina waa soo saaray juska koobaad soddon iyo toddoba ilaa soddon iyo sideed wabnu maajana waa soo saaray juska koobaad afar boqol afartan iyo toddoba waa abu yacla fii musnadiiu ku soo saaray raqamka afar kun shan boqol toddobaatan iyo sagaal wabnu hishaamna waa fisiru ku soo saaray juska labaad saddex boqol lixdan iyo lix buulaaq waa dabcadda dabcadda oo lagu daabacay weeyaan kitaabkan siirada wa daaru qudniyana waa soo saaray uu ku soo saaray boqol sagaashan iyo labo raqam inuu yahaa dhici karta walbayhaqiyuna waa soo saaray juska saddexaad saddex boqol sagaashan iyo lix wa fiihi waxaa ku sugan cindahum aimadaas aan sheegay agtooda jamiican dhammaan xaalay yihiin sanadka waxaa ku wada jira ay xadiiska ku wariyeen maxamed ibnu isxaaq saaxibu siira waqad cancanahu can uuna xadiiska ku wariyay waana mudallis ilaa fii riwaayati abi yacla iyo wabni hishaam labadaas maahane faqad saraxa wuu cadeey bitaxdiid xadaanii uu yidhi fa habata alxadiid xadiidka waa sugnaaday walxamdu lilah ilaahay baa mahad iska leh calaa ana alxaafida maca ana alxaafida iyadoo xaafid ibnu xajar qad dakara uu ku sheegay fi talqiis talqiisulxabiirka juska labaad boqol iyo toddoba annahu maxamed ibnu isxaaq taabacahu waxaa ku raacay calayhi xadiidka saalix ibnu kaysaan cinda axmed wanasaa'i qultu waxaan leeyi yidhi albaani huwa xadiidku cinda axmed wuxuu uga sugan yahay juska lixaad boqol afartan iyo afar laakiin laysa fiihi kuma sugna adtasriixu caddaynta la cadday bilqasli mayridda oo nabigu uu yidhi waa ku mayri lahaa lafdigaasaan ku jirin fa turaajacu waxaa loo laabanaa riwaayat nisaa'i riwaayatu nasaa'iyi fa lacalahu xadiidka waxaa la arkaa fiiha riwaayadda inuu ku sugan yahay amase fa lacalahu qasliga lafdiga ah fiiha riwaayadda nasaa-i inuu ku sugan yahay fa innii aniga lam ara alxadiidi xadiidka kuma arag fii sunanihi nasaa-i sunankiisa alasuqra almujtabaa kuma aanan arag fa lacalahu xadiidka waxaa la arkaa fi lkubraa sunan alkubraa inuu ku sugan yaho lahu nasaa-i u sugnaaday nasaa-i sunan alkubraa inuu ugu sugan yahay uma ra-aytu kadibaan xadiidkii ku arkay fii tuxfati alashraaf juska koob iyo tobnaad safxada afar boqol sideetan iyo laba macsuwan xaal loo nisbeeyey liwafaat nabiga dhimashadiisa lilwafaati nabiga dhimashadiisa sala allahu calayh wasalam oo min alkubraa suna alkubraha ka mid ah haalisa cashar arrinta oo saddex iyo tobnaad oo la raba meydka marka la mayrayo in la ilaaliyo an yatawallaa waa inuu tawalliyo qaslahu meydka mayridiisa man qof kaana ahaaday acrafa mid u oqoon badan bisunnati alqasli mayridda sunnadeeda qof u oqoon badan laa siyamaa waxaan ku jirin arrintaasoon masalba lahayn oo aad u sii feecan idaa kaana qofka oqoonta le min ahlihi ehelkiisa hadduu ka mid yahay wa aqaaribihi qaraabadiisana uu ka mid yahay markaa qofka qaraabadiisa oo aad u yaqaan axkaamta mayridda qofkaasa ugu horeeya waa la kala xaq leeyahay haddaan isagu fasixin oo dhihin dadka kale ha mayreen lianna aladiina dadka tawallow tawalliyey qaslahu nabiga mayridiisa sala allahu calayh wasalam kaanuu waxay ahaayeen kamaa dakarnaa sidaas aan sheegnay oo waxay ahaayeen dad oqoonna leh ehelkiisiina sifadaas aan sheegnay ku sugnaayeen oo waxay ahaayeen dad oqoon badan haddana nabiga eheladiisii ah faqad qaala caliyun cali bn abi daalib aa yidhi radia allaahu canhu qasaltu rasuulalahi rasuulka alle anaada mayray sala allahu calay wasalam waa nabiga marka in adeerkiis waana hadde fuqahadii muslimiinta kuwa ugu fiqiga oqoo badnaa oo saxaabadii culimmadoodii weeye anaa mayra yidhi qasaltu rasuulalahi rasuulka alla anaa mayray sala allahu calayh wasalam fa jacaltu waxaan gudagalay anduru inaan ka fiiriyo nabiga maa yakuunu min almeyit meydka waxa ka soo baxa qofka hadduu dhinto dadka waxbaa ka soo baxa badanaa marka nabiga in wax ka soo baxeen ama isbedel aan ka fiiriyey falam ara shay-an waxba kuma arag wa kaana nabigu wuxuaa dayiban mid wanaag badanoo carfaya xayan xaalu ahaa midkii nool wa meyitan xaalu ahaa midkii dhintay dayib oo caraf badanuu ahaa sala allahu calayh wasalam akhrajahu ibnu maaja ayaa xadiidkaa soo saaray juska koobaad afar boqol afartan iyo toddobo walxaakimna waa soo saaray juska koobaad saddex boqol lixdan iyo labo walbayhaqiyuna waa soo saaray juska saddexaad saddex boqol siddeetan iyo sideed wa isnaadu sanadkiisuna saxiixun waa saxiix kamaa qaala albuusiriyu siduu ku yidhi fii sawaa'id warqadda sagaashan iyo labo boggeeda koobaad warqad wiiqaf wa qaala alxaakim wuxuu yidhi صaxiixun xadiisku waa صaxiix calaa shardi shaykayn wa tacaqabahu laakiin waxaa la cirbiyey oo xaafid warkaas ku tacqiibiyey adahabiyu xaafidu dahabi warkii oo xaakim xaakim waxaa tacqiibiyey dahabi biqowli hadalkiisa uu yidhi qultu waxaan leeyahay fiihi xadiiska inqiaaca ku jira fiihi inqiaacun inqiaaca ku jira sanadku waa kala goonya albani waa ridina warkaas dahabi wuxuuna ayidaa warka xaakim xadiisku waa mawsuul mutasil weeye wuxuu yidhi qultu waxaan leeyahay wahaada tacaqubka dahabi ama inqiaaca uu sheegay mimaa kiyuu ka mid yahay laa waja wax waja lahuusan u sugnaan fa ina alxadiidi xadiidku min riwaayati macmar weeye can izuhriyuu ka wariyey zuhrina can saciid ibni musayibuu ka wariyey saciid ibni musayibna can caliyinuu ka wariyey wahaadaakanu sanadu waa sanad mutasilun xidhiidha macruufun oo la yaqaan riwaayatu bacdihim macruufun waa la yaqaan riwaayatu bacdihim rijaashaas gobolkood inay ka wariyeen can bacdin gobolka kale oo ay wax ka maqleen amaa macmar inuu wax ka wariyo can zuhri iyo wa zuhriyu zuhri inuu wax ka wariyo can saciidin faasharu waa ka cadaan badan yaho waa ka caansanya faasharu waa ka caannimo badan yahe min an yudkara in laga sheekeeyo oo dadka xadiidka yaqaan uma baahna in looga sheekeeyo macmar wax ma ka maqla zuhri zuhri se saciid ibnu sayib wax ma ka maqla waa arrin iska caan ah oo muxadisiintu ay wada og yihiin waxaa soo haray saciid ibnu musayib cali bn abi daalib wax ka maqlaa soo hartay taasaa soo hartay wa amaa riwaayatu saciid can caliyin fa mawsuulatun ayaduna waa mawsuul ayadda noqoshee kamaa ashaara ilaa daalika arrinkaas sida uu isharay alxaafid fi tadhiib kitaabka le fi tahdiib tahdiibka siduu ku ishaaray bal dahaba wuxuuba ku tegey xaafidku ilaa annahu saciid ibnu musayib samica inuu wax ka maqlay min cumara radia allahu canhu aydan iska daa cali cali waaba ka dembeeye waa ka nolol dembeeyey cumar wax badan uu ka nolol dembeeyo muddo dheeruu ka nolol dembeeyey ee xataa cumaruba wax ka maqlay saciid ibnu musayib laakiin cumar inuu wax ka maqlay waa laysku haystaa waa laysku haystaa laakiin cali waa arrin musallam ah wa fii mursali shacbiyi shacbii mursalkiisa uu wariyey waxaa ku sugan annahu annahu shaniye annahu shaniye hasala nebiya nabiga waxaa la mayray sala allahu calayh wasalama maca caliyin radia allaahu canhu alfadlu fadliyaa la mayray yacnii waxaa loo jeedaa ibna cabaas fadli ibna cabaas cabdullahi ibna cabaas wiil la dhashay wey iyo wawsaamatu ibnu zayd akhrajahu xadiiskaasna abu daawuuda soo saaray juska labaad lixdan iyo sagaal wasanadu saxiix weeye mursal ah walahu shaahiduna uga u sugnaaday min xadiidi ibni cabaas akhrajahu shaahidka waxaa soo saaray axmed raqamka saddex kun saddex boqol konton iyo sideed bisanadin daciif wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah waslama wbaarak calaa nabiyina muxamed